Ururka Gargaar waa urur ay ku midoobeen dhalinyaro aqoon-yahannada ah isla markaana ka dhisan magaalada Dhuuso-Mareeb ee caasimadda Galmudug, kana shaqeeya arrimaha waxbarashada, caafimaadka, iyo wacyigelinta bulshada ayaa in ka badan 70 qoysas danyar ah ugu qaybiyay deeq raashin ah magaalada Dhuuso-Mareeb. Deeqdan ayaa isugu jirtay bur, bariis, sonkor, caano iyo timir. Guddoomiyaha ururka Gargaar Axmed Cabdulaahi ayaa ka waramaya deeqdan ay qaybiyeen iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay.
maantay farxaday noo tahay haddaan nahay tiimka dhallinyarada aqoon-yahanka ah ee gargaar inaan goobjoog u ahaano mashruuc saddex sano jirsaday oo ah mashruuca afurinta danyarta ee bisha barakeysan ee Ramadaan oo aan sanad kasta oo Ramadaan ah labaatanka dambe markii ay labaatanka hore dhammaato tobankiisa dambe aan dadka kala qayb qaadanno afurinta aan kala qayb qaadanno maalmaha sagaal iyo tobnaad siddeed iyo tobnaad iyo labaatanaad intaasna inta badan ay ku soo aadaan si tobanka dambe ugu ajirka badan Ramadaanka aan sadaqada qayb uga noqonno waxaan rabaa inaan markooda allah subxaana watacaala u mahad celiyo oo noo suurtageliyey joogtaynta iyo qabashada iyo abaabulka ee mashruucan waxaan mar kale rabaa inaan u mahad celiyo ee, walaalaha muxsiniinta ah ee wax ku sadaqaysta mashruucan mar kastana garab taagan ay ugu horeeyaan ee, tiimka gabdhaha reer Finland oo sanadkii saddexaad oo xiriira mashruucan nagala shaqeynayo ay ku xigaan dad ganacsatada oo muxsiniinta ah ay ku xigaan tiimka ee, mimbariska ama xubnaha ka ah ee gargaarka ah runtii waa arrin aad eh, weyn marka la fiiriyo eh, mashruuca iyo sida loo abaabulay in la joogteeyo sanad kasta weliba saddexda sano oo ururkan jira in sanad kasta la qabto sanadkan waxaa ka faa'iidaystay dad eh, ilaa lixdan qofood kor u dhaafayo oo loogu talagalay in mas- sadaqadaas ay gaarto dadkaasoo la kala siinayay raashinka quutul daruuriga loo yaqaano burka sokorta bariiska timir iyo saliid runtii waa jeclaan lahayn intaasi in ka badan nambarkan inuu ka badnaano dadkan aan ka badinno laakiin mar walba eh, duruufiyaadka iyo waxa la haystay ku xiran tahay waxyaabaha la bixinayo Eh, intii soo dhiibatayna ilaahay sadaqada ha ka aqbalo intii fududay soo fuliisana ilaahay sadaqada ha ka aqbalo dhalinyaro fara badan oo kaleeto oo aan mataqaana xalal ayagana si fiican noola shaqeeyana ayagana u mahad celinayna Esther Nuur Dhiblaabo oo goobta ka hadlay ayaa u mahad celiyay dhalinyarada dadka danyarta ah u qaybiyay deeqda raashinka ah.
waxaan uga mahad celinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala suurtagelinta arrintaas si lamida waxaan u mahad celinaynaa walaalihii muxsiniinta ahaa ee xoolahooda soo sadaqaystay miisaanka aakhiro iyo kabkooda allah ugu daro Een, culayska dunida iyo waxyaabaha ay tabaanayaan ilaahay subxaana wa tacaala ha uga qaado Een, sidoo kale ururka gargaar oo sanadkii saddexaad halkan eventigaas ka qabanaya isla markaasna dadkaas danyartaa oo masaakiinta ah loo gargaaro in dadka aan hoos u fiirino qofkeenna maanta ilaahay wax siiyey isagoo ku aadinaya wakhtiga een, maxaanku irahdaa barakaysan ee bisha ramadaan